madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid ayaa wuxuu madaxtooyada galmudug ka qaabilay wafdi ka socda hay-adda qaxootiga adduunka unhcr kulanka oo ay goobjoog ahayeen wasiirka arrimaha guudaha iyo federaalka galmudug wasiirka warfaafinta galmudug ayaa looga hadlay arrimo badan oo ku saabsan shaqooyinka ka socda galmudug ee hay-adda unhcr ay wado madaxweynaha iyo wafdiga u-nk ayaa ka wada hadlay iskaashiga iyo wada shaqaynta dowladda galmudug iyo unhcr iyo sidii ay xafiis madax bannaan uga furan lahayd deegaanada galmudug hay-adda unhcr dhanka kale madaxweynaha ayaa kaga mahad celiyey mashaariicda unhcr ee ka fulisay degmooyinka galmudug iyo kuwa hadda waddada kusoo jira wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska galmudug cali maxamuud seeko ayaa warbaahinta uga warbixiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen wafdiga hay-adda unsr ee madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid
saakay oo taariikhdu ay tahay afariyolabaatanka nofembar laba kun labaatan iyo afarta waxaa halkan kulan ku qaatay hay-adda u n h c r iyo madaxweyne ku-xigeenka face presidenti kursimaha madaxweynaha iyo qaar ka mida wasiirada oo ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha oo qaabilsan runtii dee qaxootiga iyo shuguuntiisa halkan waxaa lagu qaatay kulankaas madaxdii hay-adda iyo madaxdii galmudug waxay ku wada hadleen wixii galmudug laga qaban laga qabtay iyo waxa hadda la raba in laga qabto oo ay ka mid yihiin boqol guri oo laga dhisay cadaado iyo boqol guri oo laga dhisay meesha la yidhahdo gaalkacyo la rabo haddana in maaragtay degmooyinka dhiman sidoo kale looga fuliyo si loo helo xal waara oo qaxootiga iyo dadka barakacayaasha xal waara loogu helo arrimahaas waa la isla soo dhoweeyey waxaa kaloo laga wada hadlay in hay-adda maaragtay ay xafiis galmudug u gaara ka samaysato galmudug gaar ahaan caasimadda dowladda galmudug dhuusamareeb iyadana waa la isla soo dhoweeyey waana la isku afgartay waxaa laga wada hadlay qulqulka qaxootiga soo gudbaya kasoo gudbaya xadka etoobiya iyo meelaha kaleba iyo in la ogaado balorta waxa ay yihiin dadkaasi maqaxootiba qaxooti maahana waxa ay yihiin in la ogaado arrimahaas oo dhan waana laysla soo dhoweeyey runtii shirkaas wuxuu ku dhammaaday si is-afgarada waxaana lagu ballamay in maaragtay arrimahaas oo dhan sida loogu talagalay u fulaan degmooyinka dhimanna laga fuliyo projectigaas mashaariicdaas laga fuliyey labada degmo oo kale isla markaasna xafiiskii hay-adda laga sameeyo xafiis u madax bannaan oo ay leedahay dowladda galmudug galmudug laga sameeyo gaar ahaan dhuusamareeb dowladda galmudugna ay bixiso xaruntii dowladda hoose xaruntii ay bixiso arrimahaas oo laisla soo dhoweeyey waana laisla afgartay waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inay sidii loogu wada hadlay u dhammaato waana maaragtay lasoo wada dhoweeyey arrinkaa waxaa kaloo laysku tilmaamay oo laga wada hadlay wixii bolancy oo ay ku shaqayn lahayd hay-addaasi oo qaxootiga iyo arrimihiisa ee ku saabsan inay soo samayso wasaaradda arrimaha gudaha galmudug waa iyadana waa laisla qaatay waana maaragtay lagu ballamay in ay wada shaqeeyaan wafdigan hay-adda qaxootiga adduunka unhcr ayaa waxa ay maalmahan safaro la xidhiidha u kurgelidda xaaladda barakacayaasha ka waday xeryaha ay ku jiraan dadka barakacayaasha ah iyo kuwa xoolaha ay ka laysay abaarta ku dhufatay qaybo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya kuwaasoo soo maciinbiday xeryaha barakacayaasha magaalooyinka waaweyn ee galmudug